eligibility oo ah kambanigu inuu dowladda puntland ka haysto diiwaangelin saxa oo dowladdu ay u ogolaatay ama shatigii kambaninimada ay siisay sida wasaaradda howlaha guud wasaaradda ganacsiga wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta raamiyiga iyo muxuu ahay toole tender boardka oo isna bixiya shahaado shahaadooyinkaas hadduu haysto wuxuu ka gudbayaa kambanigu wejiga koowaad ee imtixaanka wejiga labaad ee imtixaankuna waxa weeye experiency ama ama khibrad iyo waayo aragnimo uu kambanigu u leeyahay shaqooyinka dhismaha wadooyinka isagana waxa weeye wejigaas waxaa ka gudbaya keliya kambanigii aqoon iyo xirfad iyo waayo aragnimo u leh dhismaha jidadka qaybta ugu dambaysa oo scoorka ugu badan aan ku bixinayno waxa weeye waa technical evaluation waay waxaynu noqonaysaa scoorka boqol kiiba konton inaan ku bixinno kambanigu waa inuu haystaa qalabkii wax lagu dhisi lahaa aqoontii injineerada wax dhisi lahaa iyo agabkii iyo tasiiraadkii kaleeto ufudayn u fududayn lahaa shaqada aan rabno inuu qabto saddexdaa eriyo ayaa laga eegi doonaa areada koowaad ee eligibilityga waxaan ku bixin doonaa boqol kiiba labaatan areada labaad oo ah khibradda iyo waayo aragnimadana waxaan ku bixin doonaa boqol kiiba soddon meesha ugu dambeysa oo ah technicalkana waxaan ku bixin doonaa boqol kiiba konton keliya kambaniga eligibility ka gudba ayaa la furi doonaa stepkiisa labaad kambaniga stepka labaad ka gudba step saddexaad gudba haddaan reer puntland nahay webigeennu waa waddada tan weeye isku xirtaa magaala madaxda ganacsiga puntland ilaa iyo magaalada galkacyo waan la socotiin dhibaatooyinka faraha badan ee jidkan ina ka haystay marka jidkan la sameeyena noloshu siday isu bedeli doonto waad dareemi karaysaan marka runtii aada iyo aada iyo aada baa looga dhur sugayaa dadkuna ay runtii waxa ugu badan ay yihiin hadda laga sheekaysto oo la yihahdo goormaa mashruuci bilaabanaya marka maanta meeshaynu maraynaa waa meel runtii xasaasiya weeyaan waxaan ku dhiirigelinayaa b h a iyo hay-ad hay-adda j j i z hawshaas inay ka miro dhaliyaan insha allahu jidkaasuna inoo hirgalo shaqaduna ay bilaabato waxaan ugu yeerayaa guddiga loogu talagalay inay hawshan qiimeynta ay ayaga go-aan ka gaaraan cidda ku guulaysta inay hawshooda u qabsadaan si cadaalad ay ku jirto iyo wadaninimo meeshaasayto waa loo tartamay waxaa la rabaa tartankaasi ciddii xaqa u lahayd inay hesho rur ahaantii waa wadnihii dalka isku xiraayey qof kasta oo mara dariiqaasna wuu dareemi karayaa maanta mashruucaanu qeymaha uu dalka iyo dadka reer puntland iyo soomaaliya inteeda kaleba u leeyahay dariiqu waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya maaha wax shaksiya qof iyo degmo iyo degaan gaar ah waana mashruuc runtii ummadda soomaaliyeed iyo reer puntland gaar ahaan ay aada iyo aada ugu faraxsanyahiin uguna reerayn doonaan inuu mashruucaasi loogu tala u hirgalo waxaanu dagaal ugu jirnaa inuu mashruucaasu ilaa iyo meesha ugu dambaysa ee magaalada gaalkacyo u gaaro iyo dalka intiisa kale